bulshadeenna dhammaan kalka maalmihii laha dhaafii magaalada shukur xarunta gobolka bakool dadka ku jira yani isdaro meedindambana hershayeen haddii nagaba lahayd cuntadii oo nolol maalmeedka hayd haddii nagaba lahayd lacagii fartadii horta yani eelan daali garoogan yani magaalada ku dirmay oo gaafkeeda iskashad helay yani oo in xisaab yani maalmeedka lagu dareemay suuqyada oo gudaha ee magaalada shukur mayba dhamaatee ba wada xiray goobii ganacsiga dhamaatee qaatiinana sababa haysay lacagtan oo laxubta imaaran suurta dhankaasi oo gobolka oo ku jiraan oo yani saameynka oo dhankaas gobolka jiraan magaalada galbeed baansiiri oo magaalada furmasamaraaj meelooyinka oo farasakariske oo lacagtaasay laxubta imaaray yaa mayba sababtay in oo magaaladii oo dhan yani ganacsiga maanaa iskahedeeda oo nagata dad badan oo yani lacag haysan lamkujiran waayo wadakueedan waayo ganacsiga iskahedeeda iyo sabab naga maamulka magaaladaasee maamulka gobolka bakool ee degmada xudur eba afarkiiya intii oo lacagtaasay lasiidi korna gooboyis ganacsigana la furo balse laakiin lacagtaasay oo yani oo gudaha kudulan kuqoyne yani banaanka kuqoy magaalada kudoleyn oo kale oo ganacsiga magaalada kudur ganacsiga helinayo kuqoy ganacsi mayba nagreelahaaba dhig adkaysaday oo andadu waay ay amartaa kusaayeen maamulka taasayoo markii dambey macnaha nagad in lacagtaasay geli ahaaba yani siido oo banaanka lagu mara haddana shaaxadeerkii kukii ee lacagtan way geedinilay lacagta odaasa ku badan koonfurta dalka ee soomaaliya makaso odaasa keliya lacagtan wayba kasoo odaasa ee magaalada xudur ee degmada eejarse iyo quraca jooma ilaa iyo quradbeeda wadada halkaas wada oo ganacsiga oo xudur ee bakool iyo hiiraan iskrimi lakeliya lacagtaasay laka isticmaalay waasin oo gobo hiiraan oo dhanba lacag kudiidiyo lacagtaasay may kale kasoo odaasa maamul goboleedka ku jiraan iyo kasoo odaasa lacagtaasay laakiin dhammaan koonfurta meel lacag lakadhaaba laka isticmaalay marka lacagtan wayba keen untaamaysa yani dadkii oo ganacsi haayeen iyo guud ahaan yani shacabka noolay degmooyinkaas ee kudursan gobolka bakoola sagaar saamaysay maalmooyin kadib baata shalayna geermayba argaanay ganacsigii oo diblanfuri iyo lacagihii oo sida magaalada baydhowyo naysosho iyo gobolka kale dalka soomaaliya soolaasa mahadgey gudaha magaalada kudur maalmooyin shalayna geerka dasawadka gardahayna lacagta oo dolarka maraykanka oo inbada maanaha e d c-ga dawarka shalkada dahay xayiraada oo kada badan oo balagatay haddii aad dadku abudaayaan haddii kiisaad weliga oo qofka ganacsiga aad lagu gadata een mayba kada boodataana kiisa yani lacag oo hele adag yerisaakinaga oo lacag ifaylaha haysana marka een caqabadaasa shugli ay lagu dareemahay een guud ahaanba een deegaanida oo gobolka koos ku jiray oo lacagtaasay ka socdaan bal marka laakiin hadda mayba argahaylanti oo magaalada baangeli inta badan lacagta oo gartan iyo etoobiya lankasaw iyo warkasalka raayona lacag badan dolarka maalayi yaa inta badan basta isticmaalahayaan bulan laakiin ee dhibaatada kuweynata lansanay hanta qabay yani lacag haysan
maxmed arintan maamulka gobolka boqol ku hadaleyna
shuli markii oo ganacsatada iyo dadkii shacabkii maanaha yani madaka kaladeenoo lasku wareeri derwadashalkadoodwaay ganacsatada goobooyin ganacsi jireen maamulka amar oo medaa kubaysi ganacsigana sur lacagtana dhaqaaday laakiin may buaha maydanay sadar mugula su-aalsanay yani madinada maydaan muuqday lacagti deegaanadii oo ganacsatada kukuyon maanaha kabawaadana dantii goobooyinka iyo ganacsiga kiilnaa sida magaalada dulweyn oo kale lacagtaasay daan kujiinaysaa darteena lacagtii on dhaawa ku korna marka maamulka walahaysatay kudambey lacagtaasay managana tuusura ka arkaysa laakiin lacagtaasay maka arkaysana maamulka sababtoo eh lacagta meeliyeeda kuhabadeena lacagtaasay oo hadana lai weydiini magaalada sudar tuulooyinka u hoosmay oo dhan maka shaqeeyana yani keliya magaalada sudar degmada adberde quraajooda iyo daradweyn waana wadadaasay oo jiiraasi gobolka iraan gobolka boqol magaalooyinka katirtisa in lacagtaasay kaqaadadaay hadmay banagatay lacagta gebi ahaan basatiida maxeebka ku shaqeeyaasa gudaha magaalada sudar iyo amar hadurshalku waa marki lacagtaasay markii wardiidi lahay dafana mid baska dayana in oo raashinadii iyo farasa maanaha daan weelaan lacagtaasay maanaha baasdaba warka qaadan for example kiilada maraa magaalada sudar afartan kun kuroobtiya masi lacagtaasay ladiisay banagatay afartan kun kuma shilan soomaaliya ee oo lacagta la diideen yaa dag waa dadka oo lacagta lagu diidi heelanaayeen intii oo kaqaadan hal doolar oo kaan eh yani oo ah labaatan shan kun kroon gudaha magaalada sudar dama banagdayeen bees oo kume saxalka doolarkeed saasada bulshada muddaasay maadaama lacagta weydiigadanasi waa kagaadan marka dadka lacagta ma sheegan lacagtaasi bayrojiyaan si laayna saasdarteena lacagta la banagday lacago gabi ahaanba ka socdaana suuqyada gudaha magaalada sudar degmada aandarda iyo deegaano kale oo dowr bakool hoos kuyow